guddiga dugsiyada york ee magaalada fan ee gobolka ontario ee dalka canada ayaa badankoodu isku raacay in magaca dugsiga sare fan loo bedelo hodan naaleeye ray ururin laga qaaday dadka deggan xaafadda uu dugsigu ku yaallo ayaa tiradii ugu badnayd u codaysay in dugsigaasi loogu magacdaro allah u naxariistay hodan naaleeye warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyahayaga xuseen nuur xaaji ururada ay maamulaan dadka madoow ayaa sanadkii hore bilaabay ololo ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee von magaca laga bedelo iyagoo u sababeeyey in ninka loogu magacdaray dugsiga ee benjamin von uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii siddeed iyo tobanaad iskuulka ayaa ku yaala magaalada von ee lafteeda loogu magacdaray isla ninkaasi benjamin von david sherman oo ka mid ah guddiga iskuullada deegaanka york ayaa soo jeediyey in magaca iskuulka lagu bedelo mary anna shad oo ahayd haweeney madow ah oo haysatay dhalashada canada iyo maraykanka oo u dagaalami jirtay sidii loo soo afjari lahaa addoonsiga dadka madow taasoo kun sideed boqol saddex iyo sagaashankii ku geeriyootay dalka maraykanka laakiin dhammaan inta kale ee sherman kula jira guddiga iskuullada york ayaa ka horyimid magacaasi iyagoo taa beddelkeed soo gudbiyey in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee hodan naaleeye allah u naxariistay ee hodan naaleeye oo ahayd soomaali kanadian ayaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada kismaayo hodan ayaa deganayd xaafadda von xiriir fiicanna waxay la lahayd dadka deegaanka elizabeth sinclair oo ka mid a guddiga iskuullada deegaanka york ayaa sheegtay in rabitaanka dadka ee koowaad labaad iyo saddexaadba uu ahaa hodan naaleeye ra-yi ururin dadka deegaanka laga qaaday ayaa tilmaantay in labaiyo afartan dhibic shan boqolkiiba ay u codeeyeen in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee hodan naaleeye marka loo eego magacyada kale ee lasoo bandhigay bob mac robert oo ka tirsan guddiga iskuullada york ayaa xusay in haddii magaca la doortay uu noqonayo mid matalaya dadka madow uu noqdo midka madowga badankood iyo dadka kale ay doorteen kaasoo uu la jeeday magaca hodan naaleeye haddaba soomaalidu maxay uga dhigan tahay in dugsiga sare ee von loogu magacdaro allah u naxariistay hodan naaleeye waa kan xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario kana mid a dadkii taageeray in magaca iskuulka loo bedelo hodan naaleeye waan u mahad celinay dhammaan qowmiyadda juushka iyo madowga iyo dhammaan dadka horsocodka ah ee go-aankii dadka xaafaddu ay qaateen ku taageeray waxaan aaminsannahay inay tahay talo sax ah taasna waxaan filayaa inay tahay mid wanaagsan maadaama aan ku jirno bishii maaragtay loo dabaaldegayey taariikhda dadka madow inay noo tahay guul weyn in maaragtay iskuolkaas von high school loo bedelo hodonaaleeye high school taasna waxa weeyaan guul weyn oo qowmiyadeenna iyo dadka madow ee von degan usoo hoyatay anigana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka qayb qaadanay inaan maaragtay ischool trustiga xaafaddaas warqada u qorno annagoo ka tirsan black cakaska xisbiga n d p da inkastoo guul ay u tahay soomaalida canada gaar ahaan kuwa degan gobolkan ontario haddana waxaa si aada arrinkan usoo dhaweeyey dadkii aadka ugu dhowaa hodan oo qaarkood ay soo wada shaqeeyeen fartuumo kuusoo waxay aada isugu dhowaayeen allah u naxariistay hodan naaleeye sidoo kale waxay isla diyaariyeen barnaamij ka hadlayay hooyooyinka keligood caruurta korinaya kaasoo laga baahiyey idaacadda kanada ee c b c loo soo gaabiyo kadib geerida allah u naxariistay hodan naaleeye fartuumo ayaan weydiiyey waxa shaqadii ay hodan haysay iyo dadka u dhowaa sida iyada oo kale ay uga dhigan tahay arrinkan arrinkan waxay uga dhigan tahay inay ku tusto qofka haddii uu dadaalo inuu wax suubin karo waxay ku tusaysaa tan dadka inay dareemayaan ay ku og yihiin adiga markaas aad shaqada ku jirtid laga yaabo inaadan ogeyn inay dadka og yihiin bini-aadanka waa dareemayaan qofkii wax qabta iyo qofkii aan wax qabanin taas marka waxay tusaysaa inuu qof kastaba kaalin ku leeyahay xataa dadkii haddaysa soomaali ahayn waxay ku tusaysaa dadka aada la degan tahay inaad qiimo ku leedahay oo qiimihii uu ku tusaya haddii aad wax qabatay iyo haddii aad wax halaysayba dadkii ay ay ku fiirinayaan ayay ku tusaysaa fartuumo kuusow ayaa dhanka kale xustay in arrinkan ay dhiirigelin u noqon karto dad badan oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada soomaalida ah ee halkan ku dhashay ama ku koray waxay tahay qof kasta oo waddankan jooga in uu isdhihin aniga hal qof keliya ayaan ahay wax ma bedeli kari oon ogaano hal qof inuu wax weyn bedeli karo oo dadkana ay ogaanayaan ayna uga mahad celinayaan inuu qofka wax qabtay oo wax bedela qoyska allah u naxariistay hodan naaleeye oo aan la xiriiray ayaanan ii suuragelin inaan waraysto guddiga iskuullada york ee gobolka ontario ayaa kulan ay bisha dambe yeelan doonaan kusoo bandhigi doona magaca hodan naaleeye markaasoo ay gaari doonaan go-aanka kama dambayska ah ee magaca ka bedelidda iskuulka xuseen nuur xaaji v o a toronto